haddaba maxaa ka soo kordhay harboole iyo mido wararkii ugu dambeeyey waxaa iminka stuudiyaha usoo tilaabay oo halkan igula sugan waryaheena cabdifatax filbiin cabdifatax maxaa soo kordhay
aad baad umahadsan tahay maxamed daahir calasow war goor dhaweyto soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab qeybahooda weeraray xeryaha mido iyo harboole ay waxyar ka hor ay u suura gashay inay gebi ahaanba la wareegaan xeryahaasi tan iyo saaka aroortii dagaallo ayaa ka dhacayay xeryahaas oo ciidamo ka mida kuwa jubbaland waa tii lagu weeraray marka dagaalladu waxay ahaayeen kuwo aada u culus inkasta oo xogta aanu ku helnay in miido ay horeysay oo markaa harboole lagu xujiyey haddana waqti badan umaanu dhexayn waxaana si rasmi ah ilo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qeybta warfaafinta iyo sidoo kale ila madax banaanba ay noo xaqiijinayaan in lala wareegay sidoo kale waryaheenna oo saaka ka agdhow furimahaasi dagaalka muxsin ayaa soo sheegaya xog tan waafaqaysa oo ah in ciidamada xarakada mujaahidiin al-shabaab ay si rasmi ah gacanta ugu dhigeen xeryahaasi iyo wixii agab ahaa ee yaalay si horudhaca maxamedo waxaan u helaynaa in dhimasho iyo dhaawac fara badan ee uu jiro maadaama waa dareemi karaysaa dagaalkii saaka bilowday uu soo gaaray goordhaweyto marka mar haddii intaas la dagaalamayey waa in lagu kala baxay xoog oo ciidan iska firxaday xeryaha qaar waxaad ogeyd ciidamada dowladda federaalk marka lagu weeraro islamarkiiba way cararayeen taas waxay keenaysa mararka qaar in khasaarahooda uu yaraado laakiin ciidankan waxay isku dayeen inay dagaalamaan towjiihaadka axmed madoobe waxaa ka mid ahaa in xeryaha aysan ka bixin sida haddaba codkiisa goor sii horeysay aad sii dayseen marka waxay isku dayayeen inay isdifaacaan oo markaa ay xajistaan laakiin waa looga itaal roonaaday waxayna noqdeen wax la dilay iyo mataqaanaa wax meesha isaga cararay inkastoo ayba yaryihiin waxa meesha ka cararay xogta marka rasmiga ah ee aanu heleyna waxay tahay in lala wareegay wixii agab ahaa ee meesha yiilay hubkii ciidankaasi ay wateen oo dhan wuxuu gacanta u galay ciidanka milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada halkaasi ka howlgalaya ayuu gacanta u galay hubkaasi gobolka jubbada hoosena saaka runtii waxa ay ka mid tahay subaxyada ugu badan ee dagaalada malaaximta ah ay ka dhaceen inkastoo xogo kale oo ay soo dhacayaan hadeertaan oo iyagaba la xiriiro dagaalada waxaa kaloo jira xiriiro aynu la sameynaynay saraakiil ka mid a kuwa dowlada federaalka ah kuwa maamulka jubbaland dhammaantoodba qof nala hadlay ma jiro mid walba waxa uu sheegayaa in saaka weerar lagu soo qaaday ciidamadooda oo hurdaya xogta inay dib kasoo gudbin doonaan qaarkood haba qiraan in saaka dagaalku uu ahaa mid aada u culus oo gaadma ah oo lagu soo qaaday laakiin way ka gaabsadeen inay saxaafadda la hadlaan hadday tahay warbaahinta madaxa bannaan sida alfurqaan oo kale iyo warbaahinta ku taalla xataa gudaha magaalada kismaayo markaad eegto baraha bulshada iyo wararka laga qorayo waxaa socda oo keliya warka ka imanaya warbaahinta islaamiga ah xogaha halkaasi kasoo gudbinaya ma jiro wax dowr ah oo warbaahinada kale ay ku leeyihiin gaar ahaan warbaahinta maamulka kismaayo marka ugu dambeyntii haddaan soo koobo maxamed daahir calasow xogtu waxay tahay in harboole xeradii weyneed aadka maraykanka iyo ay ugu soo qalabeeyeen ciidanka jubbaland iyo miido lala wareegay waana goob istaraatiiji ah hadda aan hadlayno waxaa ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxyar ka hor oo aan khadka telefoonka kula hadlayey ragga halkaasi ku sugan waxaan maqlayey oon dhegahayga aan ku maqlayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku dhawaaqaya ee takbiirta oo aad ma aragtay coddheer ku dhawaaqaya ayaan maqlayey oo shacuur farxadeed oo aad u xoogan laga dareemaya marka waxay ka dhigan tahay ciidamadii in maalmo ka hor kismaayo laga soo waday oo diyaaradaha in maraykanku ay galbinayeen duleedka kismaayo in meelo ka tirsan la geeyey in saakay gebi ahaantoodaba lasoo afjaray oo meelihii ay ku sugnaayeen istaraatiijiga ahaana gacanta looga dhigay cabdifitaaxow
maxamedow sida xaqiiqda ah waxay tahay saddex xero ayay ku sugnaayeen ciidamadan dagaalkanna markii hore axmed madoobe wuxuu u tegay xasan sheekh maxamuud waxay isla dhiilgareeyeen dagaalkan iyo in gobolada dhexe lagu fashilmay weji kale in dagaalka loo yeeli karo waxaa ka horeeyay horta lafta gareen lafta gareen ayuu u tegay xasan sheekh oo ay ka wada hadleen way isku fahmi waayeen ciidan dagaalami kara ma haysto axmed madoobe marka xasan sheekh waxa uu ka dhaadhiciyey in ciidankiisa mar walba inay dhintaan oo ay ku dhammaadaan dagaalada suurtagal ma ahan buu yidhi marka waa in loo dhintaa oo kale xasan sheekh waxaa lagu qasbay inuu ciidan soo diro ciidan xeryaha laga qoray xeryaha barakacyaasha badbaado iyo ayaa ugu badan hadda ciidanka meesha la geeyey ciidankaas ayaa la soo diray saddexdaas meel ayaana la dejiyey oo ah saddex lakab oo muhiim ah juquraafi ahaan marka loo eego marka waa tii dowladda federaalka wasiirkeeda warfaafinta ayaa mar dhow sheegayey in meelahaasi horumar ay ka sameeyeen haddii gobolada dhexe oo kale ay ku adkaatay ama khasaare lagu gaarsiiyey ama lagu jebiyey micnaha culayskii iyo hadda siyaasiyiinta mucaaradka oo kale markay hadlayaan waxa ay fokiska saarayaan waxa weeyaan gobolada dhexe waa lagu jabay tusaalooyinka mar walba ay soo qaadanayaan waa coos weyne waa muxuu ahayey galcad weerarkii ka dhacay caad weerarkii ka dhacay marka fokiska in loo wareejiyo dhinaca jubbada hoose iyo kismaayo iyo nawaaxigeeda axmed madoobe marka wuxuu istraatiijiyan filayey in arintaasi ay u suurageli doonto oo uu ku guuleysan doono runtiina saddexda meel ee ay beegsadeen waa saddex lakab oo istraatiiji ah oo muhiim ah dadka yaqaano arrimaha militariga markaad la sheekaysato taas marka haddii ay sii joogi lahaayeen iyagoo aanan la weerarin muddo dhowr bilood oo kale ah waxay ka dhignaan lahayd in ay hadaf weyn xaqiijiyaan ayay ka dhignaan lahayd xaqiiqdii marka laakiin waxaa dhabarjab weyn ku noqday in istraatiijiyaddii ay dejiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankeeda ay la wareegeen saddexdii xerana cagta la mariyey oo aanay ahayn keliya in laga saaray oo laga eriyey laakiin ciidankii lasoo qalabeeyey qalabkoodiina laga qaatay hubkoodiina ma aragtay gebi ahaanba lagala wareegay waatay aad baad umadsanta cabdifataax waan kugu soo laaban doonaa